halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika magaalooyinka ku yaala qaar ka mid ah iyo weliba sidoo kale dhegeystayaal waxaad nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa maalinimo isniina taarikhduna ay tahay saddexda bisha januari ee sannadka laba kun iyo labyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyo badhkii duhurnimo halka washington ay ka tahay shantii iyo badhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada boosaaso ka hirgeliyey goob ganacsi oo dadka lagu masaajiyo ama masaajka lagu siiyo taasoo ay shaqooyin ka heleen qaar ka mida dhallinyarada magaalada ku dhaqan
waxaa loo furay walaale dumarka iyo ragga qof weyn iyo qof yarba masaajku waa qurxin iyo sidoo kaleeto caafimaad dadka waaweyn oo kaleeto lafa xanuun saa'id ah muruqyadaasay ka cabanayaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan goobaha ciyaaraha lagu daawado oo ku soo badanaya magaalada laascaanood xubintii ciyaaraha iyo weliba kaalmihii heesaha se yeeshee marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida magaalada muqdisho waxaa ka furmaya maanta shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada shirkan waxaa shir guddoominaya guddoomiye aan idhaahdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saarayo amniga iyo weliba dardargelinta doorashada daahfurnaanta iyo jaangoyntiga xilliga lasoo gebagabaynayo sida lagu sheegay qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha shirkan ayaa imanaya iyadoo muran siyaasadeed uu dhexeeyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble madaxweynaha ayaa usbuucii hore shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare roble isagoo ku eedeeyey musuq maasuqo madaxweynaha ayaa sida oo kale hore ugu eedeeyey ra-iisul wasaaraha inuu ku guuldaraystay hogaaminta doorashada ra-iisul wasaaraha ayaa hase yeeshee ku gacan sayday hadalkaasi ka soo yeedhay madaxweynaha waxaana uu ku eedeeyey inuu tallaabooyinka u qaaday ahaayeen iskuday afkambi doorashada aqalka sare ayaa la soo gebagabeeyey hase yeeshee waxaa gaabis ku socota tan aqalka hoose kooxda xuutiyiinta ee gacanta gacansaarka la leh dalka iiraan ee gacanta ku haysa badi waqooyiga dalka yeman ayaa weerartay markaba uu watay calanka isutagga imaaraadka carabta oo sideeya shixnada agaba cusbitaallada loo adeegsadaa kaasi oo ka soo shiraacday dekadda dalka yeman ee xudeyda sida ay maanta sheegeen isbahaysiga halkaasi ku sugan afhayeen u hadlay ee kooxda xuutiyiinta ayaana xaqiijiyey qabsashada markabkan kaasoo uu sheegay in uu siday agab militari islamarkaana uu ka qayb qaadanayay falal lagu beegsanayo ammaanka iyo weliba xasiloonida dalka yeman markabka ayaa ku socday dekadda dalka sacuudiga ku taalla jazaan oo dhanka waqooyi kaga beegan waddankaasi yeman isagoo ka soo tegay jasiiradda badda casa ku taalla ee dhinaca yeman ee soqotra markii la weeraray habeen barhkii hore axaddii sidaas waxaana sidaasi sheegay wakaaladda wararka ee dalka sacuudi arabiya taasoo soo xiganaysa birgrade genaraal turki almaliki oo afhayeen u hadlaya kooxdaasi isbahaysiga ee ka dagaalama dalka yeman duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o e oo idinka imanaysa magaalada washington aan ku bilownay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa laga hirgeliyey xaruna dadka lagu siiyo masaajka taasoo ay ka howlgalaan shaqaalo soomaaliha iyo weliba kuwa ajaaniba maamulka xaruntan ayaa sheegay in ujeeddada ay u asaaseen ay tahay inay shaqo abuur u noqoto dhallinyaro shaqola'aan ay ku haysato magaalada wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrinta ka waraystay maymuun ibraahim xasan oo ka mid a aasaasayaasha xaruntan
maymuun ibraahim xasan ujeedada aan furnay waxa waaye bulshada inay ka faa'iidaysato maadaama ayna magaalo lahayn meel kaleeto oo fisitaribi oo dadka lagu masaajeeyo saas darteed baan u furnay meesha ayaa furay adiga iyo aniga iyo waxaa furnay mulki maxad awaare iyo sidoo kaleeto iyo dadka ka shaqaynaya dhammaan laakiin anagu ujeedada kuwaadaan leenahay oo aan u furnay waxa waaye inay bulshada ka faa'iidaystaan in obes markii ugu horreysay magaalada boosaaso ma lahayd marka meel lagu masaajeeyo dumarka may baa u malaynaya war uma hayo laakiin annaga kolba kuwii ugu horreeyaan nahay oo maadaamaayna magaaladu hadda lahayn wax oo meel masaajo ah ha maadaama aan nahay aan keenay qalab casriya oo dadka lagu masaajeynayo nooc walba oo xubin walbuu qofku u baahan yahay ma dumarka oo keliya halkan loo furay mise dhallinyarada iyo dumarkaba ha waxaa loo furay walaale dumarka iyo ragga haddaa qof weyn iyo qof yarba masaajku waa qurxin iyo sidoo kaleeto caafimaad dadka idin yimaada marka xanuunada ay ka cabanayaan murqaha oo kale maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah dadka waaweyn oo kaleeto lafa xanuun saa'id ah muruqyadaasay ka cabanayaan sidoo kaleeto qofka oo biniaadamka oo hadduu dadka badana shaqeeyo oo kaleeto markay shaqo badan qabtaaniin waxaa laga yaabaa inay jirkooda baalansi ahayn mararka qaar qof arkaysa hal gacan wax ku qaadaya mar walba gacantii kaleeta waxay samaynaysaa ambalansi marka dadkaas kaleeta waxau sameynaynaa masaaj si jirkiisii uu noqdo baalansi qofka hadhowdiina qofku wuxuu dareemayaa firfircooni iyo inuu yahay qof oo mataqaanaa oon aan kerlayshayn ama caajis aan dareemayn dadka idin yimaada ama dadka magaalada boosaaso gaar ahaan xaafadan aad ka fadheen sidee u arkaan xaruntan lagu masaajenaya ragga iyo dumarka ha ma wayna soo dhaweeyaan walaale dad wanaagsan waaye way yimaadaan hadda maadaamaan dad oo aqoon le aan keennay sidoo kale aniga aan joogo maasha allah waaye waynoo yimaadaan wayna soo dhaweeyeen dadka xaruntan ee ka shaqaynaya ma soomaaliba mise soomaaliya ajnabi isugu jiraan ha walaa waa mahadsantahay su-aashaada waxay isugu jiraan in soomaali iyo ajnabi ajnabi iyaguna waxay wataan in shahaadooyin sidoo kale annagana waan soo baranay iyo caafimaadka nersin fisitorobi qeybo badan baa kasoo qaadanay xaruntan marka dadka soo gala ma lacag ba laga qaadaa oo isku diiwaangeliyaan mise qofba markuu yimaado lacagtiisa la baxaa ha may wax diiwaangelina kama qaadno qofka haddaan masaajeynin oo kaleeto lacag gooniyaan ka qaadanaa haddaan qalabka u isticmaalino korontada iyo kale muruqa lagu saarayo iyana lacag gooniyaan ka qaadana wax oo oo mataqaana diiwaangelin ah oo laga horumarinayo ma jirto intaas horey fikraddan magaalada boosaaso ugama jirin waa wax ku cusub marka gabdhaha meeshan furtay horey mu ahayeen kuwa magaalada ka shaqayn jiray mise hal abuurkan shaqay la yimaadeen in badan baa raadinaynay hal abuuryo badan waa isku daynay marka hal abuurka ugu fiicnaa oo magaaladana ka dhinaa waxa isdhahnay waa masaajkay dadku badana hadda u baahan yihiin dad badanna warkama qabaanin badanaa dad badan baa arkaysa dhabarka xanuunsanaya haddana de waxa u baahan yihiin ma oga inay masaaj tahay maadaama magaaladu tahay mataqaanaa magaalo xeebeed oo badanaa dadku ka cabanayaanin lafa xanuun dhabar xanuun saasoo kaleeto marka dadka ugu badan ee idin yimaada ma lafa xanuun iyo dhabar xanuun bay ka cabanayaan dadka ugu badan oo noo yimaada waxay ka cabanayaanin lafa xanuun iyo murqa xanuun iyo dhabar xanuun iyo meelaha iskuusyada aada u xanuunayay daal iyo waxaasoo dhan bay ka cabanayaan ilaa intay jeceshiin marka inaad sii wadaan hal abuurkan ha mayde bulshada hadda haday haday maasha allah hadda way noo yimaadaan laakiin haddayna la qabsadaanin bulshada dee weligan waan wadaynaaba soo maha inta boosaaso dadku joogaanin inaan sii kordhino maahay ma yaraynayno insha allah shaqadan markaa ama xaruntan magaalada boosaaso keliya miya ha ha hadda haddaan furnay oo hal abuurka hadda noogu soo dhashay maadaan magaaladu hore u lahayn wax waxaan jecelnaha hadda inaan ballaarino oo sida qardho oo kaleeto garowe oo kaleeto meelahaas oo caasimadaha waaweyn sidoo kaleeto aan xarumo kale ka furno insha allah
taasina dhegaystayaal waxay ahayd maymuun ibraahim xasan oo ka mid ah asaasayaasha xarun dadka loogu sameeyo masaajka ku taalla magaalada boosaaso islamarkaana waxay warramaysay waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf haatanna dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
aynu dhegeystayaal intaasi kaga nimaadno heestaasi islamarkaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii soconno haatanna laascaanood iyadoo meelo badan oo ka mida deegaanada soomaalida ay kasii guurayaan goobaha lagu daawado aflaanta iyo weliba ciyaaraha ee shinimooyinka ayaa magaalada laascaanood waxaa ka jira goobo dhallinyaradu ay isugu timaado si ay ugu daawadaan ciyaaraha waxaana halkaasi sidoo kale ka furan xarumo ganacsi oo cuntooyinka yaryar iyo weliba cabitaanada ka iibiya dadka ku daawanaya ciyaaraha warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa magaalada laascaanood looga soo diray waryahayaga cabdikariim olol
daawashada ciyaaraha iyo falanqayntoodu waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradu ay sida weyn u xiiseeyaan isbeddel ayaa magaalada laascaanood ee ku yimid goobaha ciyaaraha lagu daawan jiray dhallinyaro iyagu ayaa waxay u beddeleen gooba ay ku madadaashaan sidoo kalena ay ka helaan adeegyo kala duwan taageerada ay u kala muujiyaan kooxaha kala duwan dhallinyaradaasi iyo sida ay u kulmaan iyo qaabka ay ciyaaraha u daawadan ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a aan ka waraysana qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascanood oo ayna dhallinyaradana noo sheegeen inay si weyn xamaasad iyo xiise ay ugu samayso marka ay koox ahaan ku daawanayaan ciyaaraha kala duwan qaar ka mida dhallinyaradaasi oo nala hadlay ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii sida tan marka hore waan ku salaamaya cabdikariin halkan waa dhallinyarada isugu timaada ciyaarahaanu ku daawanaa adeegii sharaaba iyo waxaas keega waxaasaanu ku siinaa marka dee dhallinyar halka isugu timaada waa meel isboorti ciyaaraha laga daawado
waxyaabahaad bixisaan iyo ka waran ciyaaraha ay daawadaanna qaybaha ay ka kooban yihiin bal iiga sheekay wallaahi ciyaaraha horta inta badan la daawado oo la xiseeya waa Premier League horyaalka Ingiriiska ah ciyaaraha Isbaanishka kale waanu daawanaa Talyaaniga kale waanu daawanaa qofku de anagu adeeg baanu bixinaa sharaab iyo baanu ku siinaa qofka tusaale ahaan oo kale halkii mergi hore laga qaadi jiray qofka ciyaaraha shaleemo oo kale u imaanaya lacag baa laga qaadaya lacagta ciyaarta ku daawan lakiin annagu waxaanu samaynaa qofka uu fariisanayaa wuxuuu dalbanaya sharaaba kaluu dalbanaya ciyaartu daawanaya lacagtii halka bilaash looga qaadi jira sharaaba ku dalbanaya halkaas ku daawanaya halkaas dhalinyarada isugu timaadaayo adeegkaasaan u qabana beriga hore waxaa dhici jirtay meel xidhan oo ciyaaraha lagu soo dejiyo oo dhalinyarada lacag lagaga qaado barnaamijka waxaan uga gudubnay hadda ciyaaraha inta beriga hore waxaa la samayn jiray boorad baa lasoo dejin jiray ciyaartaa dhacaysa waa lasii shaacin jiray marka qofka dhalinyarada uu imaanaya booradaas ciyaarta ka eeganayaa hadha wuu kusoo talagelaya ciyaartii uu la baxay lakiin hadda dhallinyarada badanaa ciyaarihii booradaha la soo dejiy waa la iska daaya mobilaa la wada wataa nin walba ciyaarta ula socday mobilsu kala socan xilliga ay soo gelayso waqtigu annaga way noo imaanayaan ciyaartii bay daawanayaan annagana adeeggaasaan u samaynayna lacagtoodiiba adeeggaa loogu samaynaya cabitaan bay ku cabiyeen ha waa dalboo daawo waa garta waxyaabaha hoos u dhacay waxaa ka mida goobihi aflaanta iyo filimada laga daawan jiray keliya hadda magaalada laascanood waxaa si weyn uga jira meelaha ciyaaraha laga daawado gaar ahaan halkan oo kale bal iga waran waxyaabaha isbedeleen
aflaanta tusaale ahaan oo kale berigu hore filmaanta shalimooyinka waa la daawan jiray galabkii oo kale habeenkii oo kale laakiinse haddeer waxaa bedelay qof kasta mobilkiisu filmaanta uu ka daawanaya marka booskii filmaanta la daawan jiray saasay uga baxeen laakiin ciyaaraha oo kale filmaanta waxay kaga duwan yihiin dhalinyaro mid walba koox uu taageera marka waxaa la jecelyahay way awoodeen mobiladooda ka daawadan lakin waxay jecelyahay inta meel isugu yimaadaan ay isxamaasadeeyaan ay isdacayadeeyaan oo la isforjeeyo saas markay kaga duwan yihin lakiin de filmaantu iyagu de xamaasad iyo forjo midna male marka mobiladaasaa looga dawa farqigaasa marka hadda u dhexeeya magacagaadoo ku bilaabaya kooxda taageerto iyo ciyaaraha sidaad u taageertid oo kale bal iga sheekee
bismillahi raxmaan raxiim waan ku salaamaya cabdikariin waxaan taageeran liverpool cabdifitaax axmed horyaalka ingiriiska waxaan ka taageeraa liverpool isbaanishna sidoo kale real baan ka taageeraa halkan waan iskugu nimaadnaay oo waan ku caweynaa ciyaaraha si fiican baan uga daawanaay oo hadba kulankii xamaasad leh baan daawanaa ciyaarihii wax badan baa iska bedelay hadda ciyaarihii xamaasad bay yeesheen sidii bay horyaalka ingiriiska uga xamaasad badnaa markaa horyaalka sidii tobsigiiska kooxahaasaa inta badan aada loo taageeraayo oo aada xamaasad badan leh markay ciyaarayaan inaad keligaa daawatay iyan halka ku daawata maxay ku kala fiicanyihin waxay ku fiican yihin xamaasad bay leedahay oo marka halkan aad dad badan ku daawanaysaan dhalinyaro badan oo kale xamaasad bay leedahay laakiin keligaa markaad meel fadhiid ama aad keligaa qol ka daawanaysid xamaasad ma le dhadhanna ma le sidoo kale magacagaadoo ku bilaabaya bal dhallinyarada magaalada laascanood baad ka mid tahay bal iga war weri cabdikariin magacaygu waa cabdiweel maxamed xarsi ciyaaraha deer anugu waxaan taageeraa gaar ahaan kooxda arsenaal iyo kooxda real madrid isbaanishka bermeligan arsenaal dee run ahaantii halkan waxaan iskugu nimaana annagoo dhallinyaro fara badana xamaasad buuq midba koox taageerayo laba kooxoo isla ciyaarayo midba mid taageerayo loo isku qaylinayo marba goolkuu dhaliyo qaylinayaan xamaasad waxaana ka mid tahay dee waxyaabaha aanu ka caweyno aanu isku madadaalino ga waran halkan hadda ciyaar baad sugaysaanoo soo dhacaysa ciyaaro kalena waa daawateen bal markii hore sidii ahayn jirtay waxyaaba hadda iska bedelay dhallinyarahaan sidaa ciyaaraha u daawanaysaan horta run ahaantii marka hore ciyaaruhu waxay ahaayeen dee ciyaaro iska xamaasada aan dadku aad u taageeri jiren oo dee lacag laga qaadi jirayoo maxay ahayd tooy ay iska fadhiisan jireen haddeer laakiin meeshu waa meel caanaad ku cabbaysaa sharaab baad ku cabbaysaa waad fadhiisanaysaa ciyaartaadaasaad daawanaysaa tii laguu geeyay xamaasad leh saasaad dhallinyarada ugu looltamaysaano aad sharad qaylo buuq xamaasad inaga dhexeenaysaa dhallinyaradaas cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
duhur wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna kulan ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xalay ka dhacay garoonka stamford bridge ay ku ciyaarta kooxda chelsea kaasoo u dhexeeyey kooxaha liverpool iyo chelsea labadan kooxood ayaana ah kuwa ceyrsanaya kooxda manchester city oo dhibco badan ku qabatay habeen hore hogaaminta horyaalka premier leaga liverpool iyo chelsea ayaana ku kala baxay barbaro laba iyo laba ah taasoo fursad siisay kooxda manchester city oo hadda horyaalka ku hogaaminaysa toban dhibic liverpool oo goolasha la hormartay ayaa waxaa u kaloliyey xidigaheeda kale ah sadio mane iyo maxamed saalax laakiin dhammaadkii qaybtii hore ee ciyaarta kooxda chelsea waxaa usoo barbareeyey xidigaheeda kale ah covejeg iyo bolosig haddaba kooxda manchester city ayaa aada loogu saadaalinayaa ku guulaysiga horyaalka iyadoo kulamo badan ay ka dhiman yihiin wariyaha v o eda nuur bukhaari oo si dhow ula socday arrimahan ayaan weydiiyey sababaha keenay in xilli hore kooxda manchester city loo saadaaliyo ku guulaysiga horyaalka premier leaga oo qeyb ka mida un la ciyaaray cabduqaadir oo sababta loogu saadaalinayo manchester city in ay horyaalka sanadka ku guuleysan doonta ayaa ah kooxihii la tartamayay sida chelsea iyo liverpool oo gaabiyey chelsea waatii ay dhowr toddobaad ay hogaaminaysay maarata bilowga xilli ciyaareedka horyaalka premier league ingiriiska weliba si wanaagsan ayay u badisay kooxo waaweyn ayay garaacday liverpoolna sidoo kale kama yaraysanin laakiin manchester city tobankii kulan ee lasoo dhaafay si xiriir ah ayay u badisay taas oo la yaab ku noqotay dhammaan kooxaha premier league marka saadaasha ugu weyn ee la saadaalinaya xil ciyaareedkana waa iyada inay horyaalka ku guuleysan doonto sababtana waataan soo sheegay labadii koox la loolamaysa oo gaabiyey waxaa kale oo loo sababeyn karaa manchester city dabcan waa taqaanaa oo tababaraha ugu wanaagsan tababarayaasha yurub iyo dunida kubadda cagta ayaa layliya beb guardiola dhaacibiinta u ciyaarta laba iyo labaatanka ciyaartooy ama saddex iyo labaatanka ciyaartooy ee uu macalinka ku tashanayo midba midka kale waa uu ka daran yahay koob iyo tobanka laacib ee soo gasha ee uu tababaraha kalsoonida siiyo haddii uu bedelo koob iyo tobanka kale ee u fadhida waa ka khatarsan yihiin waana ka wanaagsan yihiin kuwii hore marka waa koox laba koox ah chelsea ayaa soo dhaweyn kartaa layiri oo ciyaartooy wanaagsan haysata laakiin ma jirto koox lamid ah kooxaha premier league ingiriiska oo ku ciyaartooy ah ama ka tayo wanaagsan ciyaartooyda manchester city ku darso ciyaartooydaasi dhowrkii sano afartii sano lasoo dhaafay ayay isla ciyaarayeen kubadda ay ciyaaraan waa kubadda ugu wanaagsan ee laga ciyaaro yurub waa kubad isudhidhiib ah kubad ma aragtay aanan la saadaali karin waxay ku ciyaaraan waxa loo yaqaano neef isku dhejinta ama yacni cadaadis neefta ayay ku celinayaan kooxda kasoo horjeeda waxa loo yaqaano maaragtay bressurka marka runtii waxay ila tahay cabdiqaadirow in manchester city aanan loo geli karin sanadkan oo aanan laga qaadi karin horyaalka premier league ingiriiska aniga ahaan waxay ila tahay iyada ayaa ku guuleysan doonta liverpool ayaa laga yaabaa inay ciriiriso chelsea dhaawacyo iyo waxaa hareeyay covid liverpoolse waxaad moodaa in tabar ay u dayrinayso inkastoo ay koox wanaagsan tahay waa cidhiirin kartaa laakiin u malaymayo inay horyaalka ka qaadi karto manchester city mahadsaned nuur bukhaari kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier league ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid a kii kooxda branford ay laba iyo hal uga badisay kooxda astanvilla braton half albion waxa ay saddex iyo laba uga badisay kooxda everton leadis unitedna waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda kale ee banley hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaarayaa kaasoo u dhexeeya kooxaha manchester united iyo wolverhampton wanres wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
ciyaarahaasina waxaa inala socodsiinayey cabdiqaadir maxamed mursal gabagabada idaacaddeen maraynaa haatana dhegaystayaal aynu jalleecna mar kale dhinacii kaalmaha heesaha
waan guuriyey weliba codkaasi axmed naaji sacadayaale dhegaystayaal ugu dambeeyey idacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo